aan mar marba aan ka digeenna inaan iftiinka soomaali u soo baxaya la doonayo in soomaali oo lix iyo labaatan sano jahwarin ku jiray lasu soo ururiyo soomaalinimo la abuuro jawi nabadgelyo ah oo wanaagsan oo lagu soo dabaalo waxaanan marnaba aanan ogolaanayn naguna jirin inaanu ka qayb qaadanno wixii intaa ka baxsan oo ah wixii lagu heshiiyey nolosha aqalka sare xubnihii waqooyi soomaaliya oo saddex xubnood loo asteeyey dadka dega soodii sanaa yaaceen iyo arrinkan kooranka lagu doondoonayo oo laleeyahay boqoliyo lix iyo siddeetan hadday timaado way noo dhantay waxaa intaa saddexeeya waxa sharciya oo lagu heshiiyey madasha qaranku marka u dambaysa oo doorashooyinku dhammaadaan oo ay ku dhammaadaan maamul goboleedyada caasimadahooda in waxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay saxiixa u dambeeya iyagu sameeyaan ay la saxiixaan waddada doorashooyinka heer puntland iyo heer federaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka celcelinaynaa ha laga digtoonaado ha laga daayo dadka jaahureerka iyo aanay dhicin halkii la doonayay in horumar laga gaaro in lagu celiyo burbur iyo inaan soomaali isu gudbin waxaa annaga noo sharci ah weligeedna noo sharci ah haddaan puntland nahay in soomaali la helo soomaali mida soomaali dareenkeedu isku mid yahay isu hurooda isu soo noqota wax isla qabata laakiinse ma diyaarnahin kuna duqaawan mayno in maalin kasti koox ujeeddo gaar leh inay ku tukato wixii lagu heshiiyey waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka oo isaguna caddaynaya doorka siyaasadeed iyo doorka xukuumadeed kan ku hormeyna wuxuu ahaa kii baarlamaan walaha shacabka puntland waxaa nasiib darro ah inaanu maqlayno in rag jooga gobolada dowladda federaalka ay soo wacayso oo leedahay kaalaya waa idin dhaarinaynaa xaggee u dhaarinaysaan doorashadii baaba socotee waxaan leenahay ha la joojiyo ficilada aan loo baahnayn in la sameeyo midda raaciska iyo dadatiskana ha la joojiyo waxay la tahay brosesku waa dhammaanaya kuraastan laysku hayana dee habraac bay lahaayeen iyo xeer iyo heshiis lagu heshiiyey oo madashu ay ku wada heshiisay wixii ka duwan marnaba sharci ma noqonayaan waxaad ka wadaysaan jawaari waxaan umalaynaya warqaduna hadda ka qoray arrimahan waa warqadgii lixaad ee uu qoro ee kayra sharciya hal qofina inuu ku tasarufo awood madashoo dhan ay wada leedahay waxaan u aragnaa inay tahay majar habaabin iyo carqaladayn iyo raggii aan rabin in dowlad federaala la helo taageerid ay taageerayso marka waxaanu leenahay oo puntland ku caddaynayna annagoo u midaysan dowlad ahaan iyo shacab ahaan go-aankan dowladda puntland ay qaadanayso marnaba inaanay naga suurtoobaynin in aanu wax qasab ah yani ku samayno nin baahi uu nin leeyahay oo siyaasadeed waxaanuu sheegaynaa ummadda reer puntland iyo international communitiga iyo dowladda federaalka intaba in la joojiyo waxaan laga wado xamar ee kayra sharciga ah ee aan meellaba ku qorayn xeerna ugu qorayn heshiisna ugu qorayn bal marka ugu horeysa kelmadan coram ee ayaamahan usbuucyadan aan maqlayno ee saaka b b c da laga sheegayo boqol iyo lix siddeetan iyo lix baanu haysanaa wax xalaal noqon karaa ma jiraan ilaa labada aqalba ay soo dhammaystirmaan waxaynu ognahay doorashooyinkii weli inay socdaan aqalka hoose waxaynu ognahay aqalka sare laftiisa weli inay qaarkood ay maqan yihiin wax xalaal noqon karaa ma ay jiraan ilaa ay xalaal noqdaan markay xalaal noqonayaana waxay tahay marka doorashadu dhammaato konton iyo afar meelah laba boqol iyo toddobaatan iyo shan aqalka hoosihii ay soo dhammaadaan waxaa hubaala in weli ay socoto doorashadii waxaanad moodaa in iyadoo la dedejinayo loo dedejinayo siyaasado gaar ahaaneed oo shakhsiyaad ay leeyihiin in maanta laga wada hadlayo in coram la raadiyo coram waxaa la raadiyaa marka baarlamaan socday shaqadiisa la dhaariyey oo loo dhaariyey wixii loo doortay oo uu ku kulmo goob goobtii uu ku shaqaynayay la helo